kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadkii tegay oo hadahan oo kale aad ka dhagaysataan raadiyaha isna ee magaalada jowhar magacaygu waa dacsiis xasan amucalin toddobaadkan qodobadaad ku maqli doontaan barnaamijka toddobaadkii tegay waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo kulan la qaatay golaha deegaanka degmada jowhar jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar oo ka qayb qaata horumarinta waxbarashada deegaanka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo kormeeray wasaaradda cadaalada xukuumadda federaalk ee soomaaliya kulan looga hadlaya awoodsiinta dhalinyarada oo lagu qabtay magaalada beedhabo hirshabeelle oo heshiis nabadeed dhex dhigta beelo wadadega tuulooyin hoostega degmada warsheikh ee gobolka shabeellada dhexe goobaha waxbarashada beledweyne oo bilaabay u diyaargarowga imtixaanka dhexe sanad dusieedka labada kun afar labaatan labada kun shan iyo labaatan qodobadaasi qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan waa khabaraadka caalamkana uu qeyb ka yahay toddobaadkan oo mareykanka uu ka bilowday diyaargarowga caleemsaarka madaxweynaha la doortay ee donald j trump
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale kulanto wanaagsan dhegaystayaal waa sagaalka bisha koowaad sanadka labada kun shan iyo labaatanka madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa kulan waxa uu la qaatay golaha deegaanka degmada jowhar abdifitaax axmed maclu ayaa soo jeedinaya madaxweynaha maamulka hirshabeelle mudane cali guudlaabe xuseen ayaa kulan la qaatay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka caasimadda iyo golaha deegaanka ee ka dhisan magaalada tony jowhar kulanka ayaa lagu soo bandhigay sida uu ugu shaqeeyo caasimadda jowhar mashruuca ah dowlad kaab oo ay iska kaashanayaan u n d b u n habitite iyo unisef sidoo kale kulanka ayaa lagu gorfeeyey amniga bilicda iyo dhismayaasha kala duwan ee ka soconaya magaalada tani jowhar ee hirshabeelle madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa ku ammaanay howlwadeennada wasaaradda arrimaha gudaha shaqada baaxadda leh ay ka hayaan guud ahaan deegaanada maamulka hirshabeelle ugu dambeyn madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa faray dhammaan dhinacyada ay khuseyso horumarinta caasimadda in lagula xisaabtami doono howlaha ay gacanta kula jiraan ee ah dib u dhiska dayactirka iyo casriyeenta magaalada jowhar waliba in konsalba soo doorta ciyaartaan magaala ka noqdo usi wixii asteer ku maadsantihiin wax kale in la dedejiyo ayaa rabnaa oo dadka dowladnimada loo daadejiyo in hoos lagu daadejiya rabnaa oo daagamaan dowlada iyagu doorteen dada iyagu rabitaankooda kulimida soo xusheen inuu hogaamiyaan haddii lagaale ka noqdo degmo kasta konsal inay yeelataan rabnaa insha allah sanadkan soo socdo gudaha hirshabeelle ka baxnaan rabnaa waxnaba si gacan uga hadlo dad siyaasiyiin ahaa jiro ee degmooyinka qaar wasaaradda arrimaha gudaha markay hawshaka oga tagto farageliya ee dhahaayo waxaan ula shaqaynayaan ayaga maalintii la magacaabana dhahaayo kitaabaa laga fuushay waxaan xaq waa ceelka haddii laga qaadana umada lacagta mas-uuliyiintu waa wareegto ninba maalinka u qabanayaa laakiin horumarka dadka yaan rabitaan qofkeenaa buxeelan leehay horumarka deegaanka iyo dadka ha ahaado wax laba taabtaan haddii maanta waqti mas-uuliyad haysa ay jiraan waxaana waa sax maalinka mas-uuliyadda iyo miisana ay jiraan musashiku waa weliba qoddomaan la cilmi qabeen wixii socday ee horumaraya dadka loogu adeegayay ay faragelin ku samayso ama ay carqalabayso lasi daro waxaan leeyahay ninka siyaasad rabo qof aad waqti siyaasad rabeynayso xilli ku haboon iyo si ku haboon waxaad u doonataa le laakiin horumarka dadka iyo deegaanka qofkayba gacanta geriisa ka taxriiraysataa uma reer shabeellaan abuubaa ah siyaasigu maalinkood asugu dantiisa haystaan wuxuu leeyahay waxa socda waa sax yihiin maalinkoodu kursiga waayana waxbuu sheegaa rabitaankiina nin siyaasiga oo istaagay ha laga shaqeeyo horumarka deegaanka waxaan rabnaa dadaan siyaasad ku imaanin dikreta aan ku imaanin dadku ay doonteen inay hogaamiyaan aan rabnaa faa'iidada ay leedahay waa rabitaankii bulshada dadku inay hogaamiyaan faa'iidada kale leedahay horumarka waxay ku tahay ogtii wax badan ayaa horumarka laga shaqayn karaa dad la soo doono markay hogaaminayaan degmada runtii usii walaaqsantihiin waxay dhimana sanadkaa degmooyinka degmada dhamaystiraa maasha allah
maalmahanba waxaa soconaya ololo dib loogu soo celinayo bilowda magaalada kaasi oo ay wadaan hay-ada hoostaga maamulka hirshabeelle jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar ayaa ka qayb qaata horumarinta waxbarashada deegaanka maxamed nuur xuseen ayaa faahfaahinaya kumanaan arday ayaa sanad walba ka qalin jibiya dugsiyada sare ee ku yaala magaalada jowhar kuwaasoo wax ka barta jaamacadaha ku yaala magaalada abdulaahi bashir diinle oo ah maamulaha jaamacadda balaasma farceeda jowhar ayaan wax ka weydiinay doorka ay ka qaataan sar u qaadista waxbarashada ardayda isagoona tilmaamay in jaamacadda ay tahay mid ardayda ka xaqibtirta waxbarashada kuliyadaha kala duwan
marka xigtaa jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar run ahaantii waxay door muhiim ay ka qaataan horumarka dhan kasta ayay ka qaataan sababtoo ah ardayga hadduu ka baxo dugsi sare waxa uu raadiyo waa professional waaye jaamacadahana wax lagu barto waxa waaye waa waa professional lagu bartaa iyo skills lagu bartaa oo qofka noloshiisa horumarinayo jaamacadaha waxay soo saaraan arday ku takhasustay cilmiga beeraha waxay soo saaraan waxaan soo saarnaa arday ku takhasustay cilmiga injineeriyadii technolojiyada waxaan soo saarnaa arday ku takhasustay caafimaadka noocyadiisa kala duwan marka bulshada door muhiim ay ugu jiraan jaamacadaha jaamacadda balaasma jowar waxaa laga aasaasay laba kun shan iyo tobankii iyadoo aanan ka jirin jaamacad daruufo badan ayaa haysa jiray ardada aanan awoodin inay muqdisho ama dibadaha waxbarasho ay u doontaan xilligaas waxaan xasuustaa jaamacaddu waxay macalimiin ka dooni jirtay magaalada muqdisho balse sagaal sano sideed sano kadib magaaladii waxay noqotay waa magaalo horumarsan ay noqotay oo fiildi kasta oo magaciisay loo baahda ayaa laga helaa hadday tahay magaciisay caafimaadkii technolojiyadii iyo beerihii jaamacadda balaasma waxay bixisaa kuliyadaha aadka muhiimka u ah bulshada oona waxtarka u leh magaaladan ayayna ka muuqataa waayadii hore shaqooyinka ay magaalada loogu baahan yahay inta badan waxaa laga soo abalaageli jiray magaalada muqdisho iyo gobolada kale dalka balse hadeertaan boqol kiiba boqol waxaa laga abalaagelayaa magaalada jowhar sababtoo ah ardadii ardada ka qalin jibsada jowhar waxay helaan waxbarasho tayo leh oo wanaagsan ay helaan jaamacadda balaasmane kuwa ayay ka tahay ardayda ayaa waxbarashada heerka jaamacadda u aasan jiray dalka iyo dibaddiisa balse haatan waa kuwa wax ku barta jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar ee caasimad hirshabelle
kulan looga hadlaya awoodsiinta dhalinyarada ayaa waxaa lagu qabtay magaalada baydhabo wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa tababar socon doona muddo laba maalin ah waxa ay u qabatay dhallinyarada ku nool magaalada baydhabo kaasi oo ku saabsan dhisida awoodda ee xuquuqda aadanaha si loo xoojiyo awoodda dhallinyarada ee degmada baydhabo gudoomiyaha dhallinyarada degmada baydhabo ayaa ka baraabixiyey ujeedka tababarkani
maalinba maalinta usii dambayta dhallinyarada degmada baydhabo kusaacida ama saraliin qaad aqoontiyo khibradiyo iyo tayadiyo idan farxad geliyaas ini awoodba kusii ini dalka meylaraha hogaanshiyo ciin mustaqbalka geekaniyo ciin tababarkan oo lamada maalin siin dareeri doona weylka barada doonaha fahamka guud xuquuqda bani aadanka iyo awoodsiinta dhallinyarada degmada baydhabo marka wasaaradda dhallinyarada iyo hay-ado ku gacansiiya haya mashruucan weylana ilan umahsantin inti la taageer oo la dhiirigeliya oo la garab surum wali mudnaanta koowaad laha dhallinyarada sababtoo ee awoodo dalka geeka dhallinyaru boqolkiiba siyeetan wadanku way qiyaasi kornay inay dhallinyaro ay dadsho dadka ka nool marka inay aqoontioo la dhiso khibradioo la dhiso isdhexgalo liin sameeyo awoodiyo sare liin qaadade walwaajib anasaaru marka isin rajeeya inay meelan aqoon badanka faa'iido doontan walbadan oo meelaraay faham aysan siin kuma qonaayan inay way rajeynaheen fahmi doontan waxaa dhinaca kale dhallinyaradii ka qayb gashay tababarkan ayaa waxay u mahad celiyeen wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha waxayna sheegeen in lasii xoojiyo tababarada noocan oo kale ah bismillaahi raxmaan raxiim awlaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdi salaam magaaga ebel erey miski xasan isxaaq oo ku socota dhallinyarada ku tirsan magaalada baydhabo wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiska barnaamij owalnin qowdana gee xuquuqda aadanaha lankukdoodo eedi eedananka mahadsiiyin waliba an rajaye barnaamijkan geekyonin qowdana tag sii bilaariyaan oo meel eraa mar waliba dadka dhiirgeliyaan bulshada magaalada ku nool iyo dhallinyaradaba eedi eedananka mahadsiiyin wala barajeeyay intii waajibaadkii saaran anina si aan geeg intan ka qayb qaadayoon bulshada kale intaan la qaysiyo doona insha allah bismillahi raxmaani raxiim magacay waliba neereyn nuur xasan cusmaan ibraahim waliba ka madaxa dhallinyarada deegaanka koonfur galbeed ama dhallinyarada markaasay degmada ah degmada oo markaasayd koonfur galbeed waliba eedanka farax xasanaayni markaasayd aan qeybgala oo tababar markaasaydii wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha niqobadii tababarkaasaydii oo kusaabsanaayay huquuqul insaanka aadanaha ciidanka faraxsan unoo markaasaydii ana degmada baydhabo dhallinyaradii ah waliba markaasaydii lantunku mahadnaqay gudoomiyaha dhallinyarada saagto toaysana sida markaasaydii isul barnaamijkaasaydii dhallinyarada fursadan si inuun markaasaydii kufaa'idaysana wali markaasuun kufaa'idayn waliba ini markaasaydii bulshadii oo intaasaydii dhallinyarada sii geysi doono rajeen tababarka waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha gudoomiyaha dhallinyarada iyo qeybaha kala duwan ee dhallinyarada ku nool degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay hirshabeelle ayaa heshiis nabadeed waxay dhex dhigtay beelo wadadega tuulooyin hoos taga degmada warshiiq ee gobolkani shabeellada dhexe xaliimo cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa wasaaradda dib u heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabeelle iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku guuleysteen xabad joojin la kala dhexdhigo beelo walaalo ah oo ku dagaalamay tuulooyin hoostiga degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe wasiirka dib heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaan cabdulaahi cadde iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe maxamuud maxamed nuur oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan laamaha amniga hirshabeelle iyo kuwa federaalka iyo odayaasha dhaqanka labada dhinac ayaa go-aamiyey in muddo afar labaatan saaca lagu kala qaado ciidamada labada dhinac nabadana laga shaqeeyo waa garan kartaa waxa laga macaasho colaadda colaadda waxaa laga macaashaa dad la-aan iyo deeq la-aan waxaa la jirta aakhira la-aan qofka markuu yani colka meesha ka dhaco nufuus badanaa ku dhimanaysa maal badanaa ku baaba'aaya intuna waa xaqdarro xaqdarra markii wax lagu sameeyana waxaa ka ratimaya waa cadaab waxa ugu qaalisan ee la waayey ama lagu sameeyey dadkan waa naf bani aadam ilaahay oo koonkan iska leh adduunka ee aakhirado la laabo wuxuu ka necab yaaqo hal qof oo muslima dhiiggeena lagu daadsho ee qofkii dhiig muslim daadiyana hadda sidii loo aayadaha ay u sheegeen oo ilaahay u tilmaamay kulli culmaadkiinoo waa taqaaniin waa la isxusiisinaya hadda cid wax loo sheegaya ma jirto intaa waxaa dheer dadka soo baxa maanta dadkan iliidkooda ama labeyntoodii waayo waxay u socdaanna waxay tahay kaliya in dhiiggan walaalaha daadanaya la kala joojiyo hadday hadlaan in la dhegaystay xagga markii loo baxo xoogay labalaba la isugu jeesto ee la yidhaha maadaa qaala aanifan hal xaba ka soo bixi maysa marka waxaan ku talinaynaa oon dadkayna u sheegaynaa caloosha in laysu furo walaaltinimadii la soo celiyo wanaagga laga wada shaqeeyo yacnii mataqaanaa xanta iyo sixnudhihida la dhaafo ilaan qofku wuxuu ku leeyahay waxaa waaye yaan lagu dilin adna waxaa dilin nabaddarra ha ku noolaanin nabad ku noolow intaas uun bay ka kooban tahay aakhiradaada ku ciyaari intaana way caddeeyeen waxaan ku soo baxnay dhibkii meeshaan ka socda beryahan degmada warshiq waxaan rabnaa sida aan idinka idinkugu nimadaan labada dhinac oo kale maaragtaan ugu tegaynaa labada cidood oo kale ayagana waa noo annaga waxaan u nimiday inaan amar bixinno amarkaasaan rabaa inaad maaragtaan ad qaadatiin saraakiishii ciidamada qalabka sidana waa joogaan waxaan idinka rabnaa oo kaliya dadka difaaca ku jira in difaaca laga bilaabo saacaddan laga saaro nabadda la qaato wixii kale kadib aan u gudbaynaa saacadda aan hadda joogno saacadeera afar labaatan saac ka bacdi amarka aan bixihayno oo ah in hubka xawahay la dhigo laga baxa difaacyada inuu dhaqan galay u fulay inuusan fulin aan haqiijiyna saacaddan la joogo saacadda ku xigta oo afar labaatan saac ka bacdi ciddii markaasaan ugu nimaada qoray iidoo wadato xoolaan ku ilaashaya ma ahan waa cabsaaya imaan annagaana mas-uuliyaddaas annagaa qaadayna annagaa joogayno way idinku dhexoyeynaa way idinku dhexergelaynaa ilaa aan ka haqeejino ammaanka oo degmada warsheek waxaan rabnaa inaan hadhow la dhihin xooluu ku ilaashaya igaarkaygi waa dhintay aan la dhihin hadhow iyo idaacadaha lasoo roogsaday mas-uuliyiinta ayaa hoosta ka xariiqay in tallaabo sharci ah laga qaadayo ciddii lagu arko iyadoo hub ku dhex wadata deegaanada ay shaqaaqooyinka ka dhaceen
goobaha waxbarashada beledweyne ayaa bilaabay uu diyaargarowga imtixaanka dhexe sanad duseedka
iskuullada ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka socda diyaargarowgii ugu dambeeyey ee imtixaanka dhexe ee sanad dugsiyeedka imtixaankan ayaa la qaadaa xilligan oo kale iyadoo ardayda lagu imtixaano daraasadii ay soo qaateen afartii bilood ee sanad dugsiyadada bismillahi raxmaan raxiim waa ku dhowahay radio beerlula ustaad saa og tahay waxaa la joogaa waqtigii la qaadi lahaa imtixaankii dhexe ama bartamaha sana dugsiyeedka laba kun afariyo labaatan laba kun shaniyo labaatan dugsiga hoose dhexe sare ee cumar binu khadaab wuxuu imtixaankaasi u bilaabmi doonaa maalinta sabtida ah oo ay taariikhda ku aadan tahay kow iyo tobanka bisha janaayo laba kun shaniyo labaatan ka dugsi ahaan runtii meel fiican baa inoo maraysaa ardaydii in casharadii rikaab looga sameeyo naqtiin looga sameeyo oo casharadii aad iyo aad meelihii madmadow uu kaga jiro la fahansiiyo runtii waana gebogebo waxaan jecelnahay in maalinta berita uu soo xirmi doono sabtidan ay u imaan doonaan imtixaankii hadduu alidmo ardayda dugsiga iyo dhammaan guud ahaan ardayda guud ee beledweyne waxaan kula talin lahaa in ay sameeyaan diyaargarow iyo in ay ku noqdaan daraasaadkii ay soo qaateen muddadii shanta bilood ahayd si ay uga bormoosaan ama ay u keenaan natiijo macquulah ama natiijadii loo baahnaa imtixaanka u diyaargalowgiisa walaahi adigu waxaa tahay qof wax soo bartay ama macalin ah imtixaan haddii la yidhaahdo waa loo diyaargaroowaa laba dhinac oo waxaa waaye mashquul ayaa ku imaanayo ardayga mashquul ayaa ku imaanayo macalinkana mashquul ayaa ku imaanayo waxaa looga baahan yahay ayagana inay kasoo dhex saaraan su-aalihii imtixaanka ku imaani lahaayeen maamulka sidaas oo kalease mashquula ku imaanayo waa inuu warqadihii imtixaankii laguga lahaay uu daawaca marka saddex meelba mashquula ka jiri kara ardaygana mashquula ku imaani kara macalinkan mashquula ku imaani kara maamulkan mashquula ku imaanayo marka ard- ardayda waxaan kula dardaarmayaa inay dadaalaan oo juhdi ay bixiyaan si ay iyagana beri ay u bedelaan maanta macalimiinta taagan ee dadka waxbaraysa ama madaxda maanta wadanka haysa si ay u bedelaan waa inay hadda iyo juhdi ay bixiyaan marka waxaan dardaarmi lahaa in imtixaankaas iyo howlihiisa macalimiinta iyo maamulayaasha kulli ay ar- ilaahay uga cabsadaan ardaydooda iyo waxay barayaan si kastaba imtixaankan ayaa la qaadaa xilligan oo kale iyadoo ardayda lagu imtixaano daraasaddii ay soo qaateen afartii bilood ee sana dugsiyeedka
magaalada washington d c waxaa ka bilowday u diyaargarowga xafladda caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee mareykanka donald j trump oo hadda ay ka haray in ka yar laba toddobaad inuu la wareego xafiiska munaasabada oo dhici doonta labaatanka bishan january ee sanadkan labada kun shan iyo labaatanka ayaa waxaa ka qayb gali doona madax kala duwan oo ka socota caalamka iyo kubnaan ka mid a taageerayaashiisa qodobkaasi dibadda ayaa ugu dambeeyay warbixinada toddobaadkii tegay waad ka dhagaysanayseen raadiyo haysanaya magaalada jowhar anigoo cabdixasiid xasan ayaa idila socodsiinayay intaan mar kale kulmi doono barnaamijkan midnimada sidaasi nabadgelyo